sideed gobol oo kow iyo tobanka gobol ee soomaalida kamid aan soo maray in ka badan afartameeyo degmo iyo sideetaneeyo tuule dhul dhan baan maray sideed iyo labaatan maalmood buu socdaalku qaatay waxaa hogaaminayay guddoomiyaha jabhadda madax golo guddiga fulinta iyo golaha dhexe iyo kaadirka iyo jaaliyadaha ka socotaba way joogeen ururka dhalinyarada iyo ururka haweenka intaba way way socdeen wafti ballaaran buu ahaa ilaa afartan qof ee dhan marka waxaan soo aragnay nolosha dadka waxaan soo aragnay baahida waxaan aragnay horumar la-aanta aada u ballaaran ee xagga adeega biyaha iyo caafimaadka iyo waxbarashada iyo jidadka iyo isgaarsiintu intuba hooseeyaan goboladu wax yar oo farqi ah way meelo way isku dhacmaan laakiin dadka soomaalida dhafoorxumi iyo hantiyari iyo waxaa ka muuqata horumar la-aan weyn baa ka muuqata marka waayahay dee dadka niyad fiican bay hayaan oo aada ku dhiirigelinaysa laakiin waxaa ka muuqda jihaal baa ka muuqda dadka hadda onelf hubkii way dhigeen waxay ku biireen dabcan maamulkii deegaanka marka bal waxaad iiga warantaa sidee ayaa hadda maamulkii markuu gaaro deegaanadaasi ama adinka xataa onelf aad dadka u caawin kartaan maadaama dhibaato intaasi la-eg ay haysato nabadii heshiiskii nabadda iyo nabadii onelf qaadatay waxay dadku ka faa-iideen oo keliya waa nabadda wey weli wax kaloo ay ka faa-iideen ma jiro dhulka nabadgelyo aada u badan baad ka dareemaya nasasho laakiin xagga adeega nolosha waxay ka faa-iideen ma jiro waxaanu soo marray gobollo aan dagaalka onlef hadda ka horgaari jirin sida gobolka liibaan qaar kamida iyo gobolka afdheer oo oy dawladda etoobiya ku naalloon jirtay xabadi kama dhacdo wax allaala waxay ka faa-iideen nabadaana ma jirto toddobiiyo labaatan sano marka haddii nabadi jirto dhulka barwaaqaan ka dhigi lahayn bay dhihi jireen waxaa beenisay afdheer iyo liibaan iyo daawo waxa ka jira yaa taa beenisay bakaylnimada etoobiyana waxaa caddayn unoqotay nago nolosha ka jirta caddayn u ah bakaylnimadeedan marka waxa weeye dadka soomaalidu way cabsanayeen laakiin xaqiiqada way ogyihiin toddobaatan sano etoobiya maamulaysay inay iskood xataa dhaqaalahooda u horumarsadaan iyo habnololeedkooda inay iyagu horumariyaan baa laga hortaagnaa hal abuur la yimaada ama dhaqaalo sameeya ama ganacsi sameeya ama horumarin waxbarasho ama ganacsi ama muxuu ahay beero iyo warshado wuxuu ruuxu isku dayaa dambiilu ahaa waa tahay marka maxaa ugu wacan gobolada soomaalida in ay sidaasi noqdaan waxaa jirto in ethoobiya ay tahay ismaamul soomaali ismaamul deegaana inay tahay soomaalida kuwaas ayuu ka mid ahaa goboladan maadaama aad sheegtay xataa inuusa gaareen dagaalka onelf ee waday maxaa u sababa inay hormari waayaan ama xataa dadka deegaanka ay dib u dhis ugu samaysan waayaan because soomaali bay ahaayeen maxaa yeelay soomaalin bay ahaayeen dembigoodu loo horumarin waayo soomaali bay ahaayeen degmooyinka iyo magaalooyinkaan aragnay city yaa kamid degmooyin yani heer citidan oo da-day jiraan boqol iyo konton sano boqol iyo labaatan sano jira ma jiro degmooyin iyo deegaano etoobiyada kale ka jiro oo service la-aanta noocani ka jiro sida qowmiyadaha kaalinta hore ku jira ee oromada iyo amxaarada iyo tigreega iyo deegaankooda ma arkaysid magaalo soomaaliya oo u dhiganta oo serviceka haystaan haysato marka haddee gacan bidahaynta niman korkiisa biyo kama hagradaa layidhi ummadahaas iyagaa hoggaanka isu hayay ceelkii guntiisan iyagaa ku jiray reerahoodun bay waraabin jireen waata hadda isbeddel ayaa yimid maxaa laga qabanaya deegaanadaasi dadka dhibaatada intaas leeg ay haysatay muddada dheer su-aal weyn oo onalf iyo iyo dawladda kilinkaaba utaala wey maxaa maanta la qaban weeye waxaa weye dadka soomaalida oon bay udhimanayaan jid la-aan bay udhimanayaan dhakhtar la-aan waxbarasho la-aan service la-aan anteena la-aan iyo isgaarsiin la-aan marka waxa weeyaan waa in la qaado wey olo dadka noloshooda wax lagaga bedelaya oo oo oo oo la galo muxuu ahaye heer maxaa la diyaar garo ama emergency level u baahan wey haddana haddii roobkii wuu daahay haddii roobkii iman waayo waxaa dhacaya waxaa dhacaya dhibaato weyn oo insaaniyan ayaan ka baqaynaa dadka iyo xooluhuba marxalad adag bay marayaan roobkii gugana wuu daahsan yahay waxaa toban ku dhow hadda bishii abril oo ahayd inuu bilowgooda reebka la curto ama dabayaaqada march inuu daaheg systemka guga ee dadka soomaalida marka aada buu daahsan yahay welwel badan baa nahaya marka dawladda kililka iyo iyo xisbiga onlafba waxaa su-aal u taalla mashaqadan ballaaran maxaad ka qabanaysaan su-aal weyn oo horta allo wey waagi dadka cabsan jiray ee lakala adkaana maya run bay sheegi waan baahannahay bay dhihi maxaa la samay marka caddaani waxaa jirta dhinaca kale in dhanka siyaasadda markaan eegno toddobaadyadii hadda lasoo dhaafay xisbiga ismaamulka ee gobolka soomaalida ay qabteen shirweyne shirweynahaasi qodobo ayaa ka soo baxay qodobadaas waxaa qayb ka ah habka awood qaybsiga xubnaha oo lagu wareersan yahay nooca lagu saleeyey inuu yahay mid u dhalasho soomaalida deegaankaasi mid deegaan inuu yahay iyo mid qabiil inuu yahay intaba marka adinku sideed u aragtaan marka koowaad cabashada dadka qaarkood ay muujinayaan seed u aragtaan wallahi xabasho ay xaq uleeyihin wey dadka soomaalida xisbigani wuxuu sheeganayaa inuu soomaali ethnic ama ama ama qowmiyadda soomaalida inuu matalo marka inuu kala dhexaysiiya go-aanka qowmiyado kale ma aha ama uu labeed noqdo ma aha waa qodob qodobka kale dadka soomaalidu inay inay maamul iyo qarannimo iyo isku xidhnaan qarannimo iyo ka qaybgal buuxa inay inay helaan bay xaq uleeyihiin iyo xaq uleeyihiin marka dee xisbigan aashaas aan leenahay dadka haddii dadweynaha soomaalidu maanta waagii halka irid keliya lagu qasbi jiray maha irida badanoo furan baa marka iyagaa garan weelkay rabaan ha ku miisaan siday u lisaan baa loogu hamban iyagan waayahay ugu dambeyntii si kooban haddaad iigu jawaabto arrintii colaada soomaalida iyo oromada xaggee ku dambeysay arrintaa waxaan jecelahay inay xal ku dhammaato waan waan fiican bay dawlad labada dawlad kelilaadba wadeen annaga iyo ururadii xisbi xisbiyada oromadana aad baan uga wada hadalnay dawladda federaalkana aan ka wada hadalnay waxaa la muujinayaa niyad niyad sami in xal lagu soo dhameeyo way soo urureysaa dhibaatadaasi